xoghayaha dowlada hoose ee degmada warshiiq ee gobolka shabeellaha dhexe cabdulaahi raaga colow ayaa ka warbixiyey mashaariicyo horumarneed oo laga hirgeliyay degmadaasi kuwaasi oo ay kamid yihiin dhagaxdhiga suuqa kalluunka balaarinta xarunta degmada dhismaha goobo waxbarasho iyo xarumo caafimaada
runtii degmadu horta tanii markii la dhisay golaha deegaanka ee degmada warshiiq waxaa jirtay dadaalo fara badan oo la sameynayay si bulshadu looga caawiyo ama saro loogu qaado horumarka degmada horumarka dhaqaalaha hadii ahaa laheyd amniga hadii ahaa laheyd waxsoo saarka degmada hadii ahaa laheyd si intaasba loo helo waxaan mar walba juhdi dheer aan ku bixinaynay anagoo kaashahayna wasaaradda arrimaha gudaha gobolka iyo maaragtay madaxtooyada hirshabeelleba in la helo mashaariic kala duwan oo dadku degmada ay ka faa'iidaystaan kan hadda ugu dambeeyey wuxuu ahay kawaanka malaaya degmada warshiiq uu soo dhagax dhigay madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle mudane cali guudlaabe uu soo dhagax dhigay degmaduna dadka deegaankana ay ka faa'iidaysanayaan waxsoo saarkaas maadaama degmada ay caan ku tahay kaluumeysiga ay caan ku tahay sidoo kale waxaa jirtay isla degmada naftirkeeda in lasoo dhagax dhigay micnaha dayactirkeedii uu madaxweynaha uu soo dhagax dhigay si maarakaas loo soo bandhigo xaruntii naftirkeeda quruxdeedii iyo loona ballaariyo markaas shaqadeedana ay u noqoto shaqa maarkaas siiliba jibaaranta sidii marka hore loogu shaqeynayay mashaariico kaloo waxaa jirta ayaga naftirkooda oo la xiriira waxbarashadii iyo caafimaadkii iyo maaragtay dhinaca kale xogeeyaha ayaa carabka ku dhuftay in cudurka covid nneteen awgii ay hakad u galeen qaar ka mid ah mashaariicyada loogu talagalay degmada warshiiqa bulshadii iyo wacyigelinta naftirkeeda bulshadii in wacyigelin loo sameeyo oo maaragtay la rabo in degmadu maadaama council ee leedahay councilkaas oo shaqeeyo inkastoo saameyn weyn oo nagu yeeshay xanuunkan covid nneteenk oo ah maaragtay xanuun dalka dhan iyo adduunka dhan ka wada jirana qeyb aa ka noqonay in saameyntiisa ayna saameyso maaragtay yaraadaan mashaariicda mararka qaarkood maana intaan ka badanay noqon lahayd in la fuliyo deegaanka laga fuliyo haddii dhisma sidii dhismaha wadooyinka oo kale maaragtay dhismaha xarumo fara badan oo caafimaad ama waxbarashada ahaa lahayd haddii ahaa lahayd maaragtay goobo dalxiis oo degmada maaragtay laga sameeyo maadaama degmada dalxiis ay tahay xaqiiqatan korontada horta ama solarjinka brogramka ahay waa brogram wuxuu ahay runtii aada muhiim u ah bulshadanu lafdhabar u ah ilaa haddan lafdhabar ayuu yahay waxa hadda xarunta degmada iyo communitiga markaa toonkaas ku nool ay ku dhaqdhaqaaqaan ama iftiinka u badan laga hela ama shaqada ugu badan markaas la isticmaalo waxa waaye solarkaas waaye si kastaba ahaatee maamulka hirshabeelle ayaa dadaal badan ku bixinaya sidii degmada warshiiq ee gobolka shabeellaha dhexe looga hirgelin lahaa dhowr mashaariicyo kuwaasi oo ka qayb qaadanaya dib u dhiska iyo kaabiyaasha dhaqaalaha ee degmadaasi